waxaa isbitaal ku yaal magaalada nairobi maantay ku geeriyooday jenaraal maxamed siciid xirsi morgan oo ka mid ahaa dagaal oogayaashii soomaaliya sida ay xaqiijiyeen ehladiisa jenaraal morgan ayaa u dhintay cudur uu bilihii lasoo dhaafay la xanuunsanaay ninkan ayaa wuxuu kasoo mid noqday saraakiishii ugu saraysay ciidamadii dowladii siyaad barre soddonkii sano ee lasoo dhaafay ayaana wuxuu ahaa dagaal ooga qayb ka ahaa dagaaladii sukeeye sidoo kale wuxuu ahaa wasiirkii ugu dambeeyey ee gaashaandhigga dowladii dhexe morgan hadda xilligii uu dhimanayay wuxuu ahaa la taliyaha dhanka amniga ee siciid deni madaxweynaha maamulka la baxay puntland morgan wuxuu dhintay isagoo toddobaatan iyo lix sano jir ah wuxuuna sanadkii kii ku dhashay magaalada qardho ee gobolka bari markii ay dhacday dowladii dhexe ee soomaaliya ayuu ka mid noqday dagaal oogayaashii ugu tunka weynaa ee dalka dad badan ayuuna xasuuqay waxaa lagu xusuustaa morgan dagaalo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay magaalada kismaayo xilligaasi uu ka mid ahaa hogaamiye kooxeedyadii ku loolamayay talada dalka sidoo kale wuxuu hogaamiyey dagaalo ay ka qayb qaateen ciidamo ajaanib ah oo ka dhacay deegaano ka tirsan soomaaliya dagaal oogayaashii hore ee xasuuqa u geystay shacabka soomaaliyeed iyagoo kaashanaya dowlado shisheeye ayaa u dhinta qaab aan wanaagsanayn inta badan soomaalida ayaana maanta ay baraha bulshada isla dhex marayay erayo iyo habaar ka dhan ah morgan